alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo dhex jiray baab lwudu baabkii ku saabsanaa weysada iyo axkaamteeda xaadiistii qaar ka mida waynu soo akhrinay oo axkaam badan xambaarsanaa qaala wcan cabdilaahi bni camrin waa cabdilaahi bni camr bn alcaas ibn waa'il alqurashi asahmi radia allaahu canhuma fii sifati lwuduu'i qaabka weysada waxaa lagaga wariyey qaala inuu yidhi uma masaxa dabadeeta wuxuu masaxay rasuulku sala allahu calayhi wasalama bira'sihi madaxiisa oo xadiidku macnihii wuu dheeraa ee inta uu deliishanaya ayuu ka soo qaatay xafidku wa adkhala wuxuu geliyey isbacayhi labadiisii farood ee asabbaaxatayni labada lagu tasbiixsado ahaaday fii udunayhi labadiisa dhagood gudahooduu geliyey fii udunayhi dhagaha gudahooda ayuu geliyey wa masaxa wuxuu ku masaxay biibhaamayhi labadiisa suulna daahira udunayhi labadiisa dhagood dushooda ayuu ku masaxay markaa isbacayhi waa labadiisa farood isbacna dee waxaa la ydhaahdaa fartoo dhan baa la ydhahda laakiin hadda waxaa looga jeedaa anmulada ama caaradeedaa hore inteedaa horea looga jeedaa oo waxaa la yidhaahdaa waa min baabi itlaaqi alkulli wa iraadati aljuzi isbac baa la sheegay oo kulli ah dhammaanteed looma jeeda barhkeed baa loo jeedaa waa intaa hore waayo farta dhammaanteed dee intan wada geli mayso alsabbaaxatayn iyo almusabbaxataynna waxaa la yidhaahdaa labadaa farood innagu aynu markaa murdisada u naqaano ee fardhaxada iyo suulka udhaxaysa ayaa la ydhaahdaa musabaxana waa la ydhaa waayo waa lagu tasbiixsadaa sabaabana waa la ydhaahdaa marka wax loo hanjabaayo na iyada ayaa waxa weeye la isticmaalaa waay haddii la isweydiiyo oo maxaa musabaxa loo yidhi waa mid lagu tasbiixsanayo maxaa labadaba musabaxa loogu magacaabay ta midigta mooye ta bidixda miyaa lagu tasbiixsadaa sida saxiixa ah waxaa lagu tasbiixsanaya wallahu aclam taa midigta waay sida xadiidka abi daawuudka ku soo aroortay kaana yacqidu tasbiixa biyamiinih lafdi baa sheegaya biyadihi lafdina wuxuu sheegayaa biyamiinih marka waxay iska noqon kartaa inay tahay min baabi taqliib oo tii lagu tasbiixsanayey la qaalib yeelo tii kalena la raaciyey baa iska noqon kartaa wallahu aclam qaala wuxuu yihi akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa soo saaray wanasaa'iyu nasaa-ina wuu soo saaray wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu khusaymata ibnu khusayme sheekha la ydhaahdaana wuu saxiixiyey xadiidkan ikhwaani wuxuu ku soo arooray xadiid intan ka dheer buu ahaa waxaanu ku soo arooray silsiladii macruufka ahayd ee in badan inagu soo martay riyaadka ee ku saabsanayd camar ibnu shacayb can abihi can jaddihi silsiladaasi ayuu ku soo arooray silsilada axaadiidta ka timaadana haddii wixii intaa ka sokaysa camar ibnu shacayb-ka wixii kasii hooseeya haddii uu saxiix yahay silsiladaasina inay tahay markaa saxiix inay sugan tahay ayaa ahlulcilmigu u badan yihiin qaar markaa saxiixiye iyo qaar taxsiiniya labaduba way jiraan marka akharu ahlilcilmi waxay maraan inay sugan tahay sidaa awgeed baa xadiidkan silsiladaasuu ku soo arooray waanu sugan yahay waana xadiidkii qeybtiisa dambe ay ku jirtay faman zaada calaa haada aw naqasa faqad asaaa waalam aw dalama wa asaa waa xadiidkii waxa weeye qeybtiisa dambe sidaa ay tilmaamaysa waxaana xadiidka haddaynu soo koobno uu faa'iideynayaa sifatu masxi ludunayn labada dhagood sida loo masaxayo sida loo masaxayo intaynaan gaadhin horta famaa xukmu masxihimaa in la masaxo labada dhagood waa maxay xukunkeedu ma sunnaa waa waajib ma waajibbaa aye idinkaa laydinka fadhiya fadal ya waa sunna maxaa u daliila ma daliil aayadda oo aan garta aayaddaa laguma sheegi waan garta jazaaka allah khayr wax amarahoo markaa masaxa laynama soo aroori marka sida ahlulcilmigu ay qabaan akarkoodu saxiixana ah labada dhagood in la masaxaa waa sunna weeye waajib maaha taa markaynu garannay sidee haddaba loo masaxayaa sida loo masaxaya ugu fiicani waa sidaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay ee uu masaxay oo labadaadaa waxa weeye farood ee murdisooyinka aynu nidhaahno gudaha dhagaha ayaad ku masaxaysa dhagaha qaybtooda gudaha ayaad ku wada masaxaysa iyagoo macnihii dee qoyan dhagaha dushoodana labada suulun baad saa ugu masaxaysa markaa dhibba male soo maaha farihii baad saa ugu qaybinaysa labadan gudaha saama ugu masaxday labada suulla dushunbaad saa ugu masaxday waayo alimaamu tirmidina wuxuu yihi alcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilm yarawna masxa ludunayni duhuurahumaa wa butuunahumaa sidaasaa ahlulcilmiga badidoodu ay maaragtay waxa weeye ku camal faleen oo ay mareen in dhagaha xaggoodan sariyo gudahooda labadaba la masaxo marka masalada xadiidku sheegayaa taa weeye xikmadaha ku jirta waxaa ka mid a wallaahu aclam mar haddii axaadiidtu ku soo aroortay xubin kaste marka la maydhayo kuwa la masaxana la masaxayo in dunuubtii waysadaasi ay ka tirtirayso dee dhegihiina waa la masaxayaa si dunuubtii ay galabsadeen iyo waxyaabahay dhegaysteen masixistaasi ay meesha uga saarto qaala wuxuu ihi wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ida stayqada axadukum ida stayqada marka uu baraarugo axadukum midkiin min manaamihi hurdadiisa uu ka baraarugo hurdadaasi tay doontaba ha noqoto waayo manaamku halkan waa mufrad mudaafa fayacumu oo nawma leyl iyo nawma nahaar labadiiba wuu maanshaynaya ida stayqada axadukum min manaamihi falyastanhir falyastanhir biyaha intuu sanka ku eriyo dabadeetana ha iska soo celiyo halaathan saddex jeer fa ina shaydaana maxaa yeelay shaydaanku yabiitu wuxuu u hoydaayuu ku baryaa calaa khayshuumihi bacaraarkiisa sanqaroorkiisa ama maaragtay dulalkiisaasi ayuu qofka waxa weeye u hoyanayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay aada alxadiid ikhwaani wuxuu daliilu yahay marka hurdada laga soo kaco istinhaarkaa in lala yimaado oo waxa weeyaan maaragtay sidaa la sameeyo saddex jeer imaka halkan istinhaarku waa biyaha in layska soo celiyo asal ahaan halkan lama sheegin istinshaaqi soo maha marka ma istinhaar qurun baa loo jeeda maya intuu sandaarsaduu sanka biyaha ku eriyo deetana ha iska soo celiyo wey soo ma aragta waayo haddii aan istinshaaq horreynin oon marka hore sanka biyaha lagu eriyin dee maxaa biyaha sanka maxaa laga soo celinaya ya markaa istinhaar la sheegayaaba istinshaaqina meesha hee wuu yaallaa garo wuu yaallaa sidaa awgeed macnuhu wuxuu dhacayaa sandaarsada oo saddex jeer inta biyaha sanka ugu eridaan ee sare ugu eridaan dabeetana haddana iska soo celiye gacanta bidix baana la adeegsanayay waay arrintaasna daahirka lafdigu waxa weeye amar weeye markaa daahirkiisu wuxuu faa'iideynaya waajibnimo waajibnimo ayuu faa'iideynaya bacdu ahlilcilmi ayaana maray xaaladda noocana in lala yimaado istinshaaqa iyo istinhaarkaasi inay waajib tahay waa riwaaya can ilimaami axmed ibnu xasm wadaadka la idhaahdaana sidaasu maray laakiin jumhuurku waxay leeyihiin xaaladdan istinshaaqa iyo istinhaarkaasi waxa weeye waa sunne waxaa kaloo xadiidku inoo sheegayaa cillada arrinkaa xikmadda ku jirta waa shaydaankiibaa qofka dulkiisa ama markaa bacaraarkiisa u hoyanaya baa la yidhi markaasi waxa weeye halkaas ay biyuhu usoo nadiifiyaan la kaalaya arrinta noocaasana waa inaynu saa u rumayno shaydaanku sideebuu meesheennan yar yar u geli karaa ma odhan kartid waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dami soo maah ilaahay baa subxaana wa tacaala og siduu qofka dhiiggiisa u raacayo ee waxa weeye bacaraarkiisa ugu hoyanayo ilaahay baa og marka innagu inaynu raacno uun sharcigaa soo arooray ayaa inala gudboon waay marka xadiidka mawduuciisu waa mashruuciyat listinhaari cinda alqiyaami min annawm qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ida stayqada marka uu baraarugo axadukum midkiin min nowmihi hurdadiisa uu ka baraarugo falaa yaqmis yaanu gelinin yadahu gacantiisa fil inaa'i weelkaa biyuhu ku jiraan yaanu dhex gelin xataa yaqsilahaa ilaa uu ka maydhaayo halaaan saddex jeer dabadda saddex jeer markuu ku faraxasho ayuunbuu gelin karaa fainnahu maxaa yeelay laa yadri garan maayo ayna baatat yaduhu gacantiisu halkay u hoyatay ma garanayo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa haada kanina lafdu muslimin lafdigii muslim soo saaray weeye xadiidkana ikhwaani laba masalo ayaa laga qaadanaya masalada koowaad waxay ku saabsan tahay qofku marka uu hurdada ka soo tooso inaanu weelka biyuhu ku jiraan gacanta gelin ilaa uu ka faraxalanayo saddexdaa jeer arrintaasi bacdu ahlilcilmi waxay maaragtay nahyigaas ku xambaareen inuu yahay litaxriim amarka layna faray ee riwaayaadka qaar ku soo arooray falyaqsil yadahu qabla an yudkhilaha fii waduu'ihi riwaayadda bukhaariga ay ku soo aroortay ha maydha gacantiisa intaanu biyaha uu ku weysaysanaya gelin eeaanu dhex gelin amarkaa ku soo aroorayna waa lilwujuub bay idhaahdeen nahyigaa la yidhi yaanu gelinina waa litaxriim bay idhaahdeen bacdu ahlilcilmi baa sidaa maray madhabka imaamu axmedna waa sida mashhuurka ka ah laakiin ahlulcilmiga badidoodu waxay qabaan amarkaasi inuu yahay lilistixbaab oo maydhistaa la maydhaya marka ay tahay haddii aan laba kuu royin amru istixbaab oo aanay waajib ahayna ay sunno un tahay nahyiga ku soo aroorayna waxay idhaahdeen waa maxmuulun cala cala tanziih karaahatu tanziihi baa lagu xambaaraya imaamu axmedna riwaayad saa sheegaysa waa laga wariyey akharu ahlilcilmina waa sida ay qabaan waxaanay leeyihiin waxa markaa inoo caddaynaysa inaanu waajibnimo aanay ahayn fa innahu laa yadri ayna baatat yaduhu cillada markaa lagu caddeeyey cillada lagu cileeyey ayaa inoo sheegaysa waay masalada labaad waxay tahay ee xadiidka ku tacalluqdaa hurdadaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama min nawmihi baa inoo qoran min nawmihi ayaa inoo qoran waay marka ma hurdada maalintii iyo ta habeenkii ma hurdoo dhan baa mise waa hurdada habeenkii uun bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen maya waa hurdada habeenkii uun waxaana idhaahdeen waxa taa daliilu ah fa innahu laa yadri ayna baatat yaduhu baytuutadaasi ama baryistaasi habeenkii baa loo isticmaalaa maalintii looma isticmaalo marka mar haddii baytuuto la sheegay hurdadaasi ta habeenkii inay tahay bay tusinaysa waxaa kaloo soo aroortayba riwaayada abu daawuud iyo ay wariyeen oo sheegaysa idaa qaama axadukum min alleyl midkiin habeenkii marka uu ka kaco marka bacdu ahlilcilmi waxay ku xambaareen hurdada habeenkii bay ku khaas yeeleen laakiin akharu ahlilcilmi sidoo kale waxay qabaan inaanay hurdadaasi ama ha ahaata hurdada habeenkii ama ta maalintii farqi ma kala laha qofku intaanu weelka faraagelin mar hadduu hurdo ka soo kaca inuu waxa weeye maydho ayaa mustaxaba bay yidhaahdeen akharu ahli lcilmi waayah waxaanay markaa yidhaahdeen fa innahu laa yadri ayna baatat yaduhu cilladaasi lagu cileeyey waa cillo caama weeye oo kuma gaar aha habeenkii oo kale habeenkii oo keliya ku gaar maaha garasho la-aanta qofku aanu garanahayn gacantiisu halkay u hoyatay ee hurdada habeenkii ku gaar maaha ta maalintiina garan maayo halkay u hoyatay marka mar haddii cilladu ay caam tahay xukumkiina caam buu noqonayaa bay leeyihin amaa arrinta ku saabsan baytuutada ama riwaayaddaa sheegaysaba min alleyl qayday waxa weeye waxay idhaahdeen waa kharaja makhraj alakthari waalghaalib makhraj alghaalib buu soo baxay oo sida faraha badan dee dadku habeenkiibay seexdaan ee maaha qayd bay idhaahdeen lagu xidhaayo oo xukumka lagu gaaryeelayo ida stayqada axadukum midkiin markuu ka baraaruga min nawmihi hurdadiisa falaa yaqmis yaanu quusinin oo aanu gelinin yadahu gacantiisa filinaayo weelka xataa yaqsilahaa ilaa uu ka maydhayo alaaan saddex jeer fainahu laa yadri garan maayo ayna baatat yaduhu gacantiisu halkay u hoyatay muttafaqun calayhi wahada lafdu muslimin lafdiga bukhaarina wuxuu ahaa falyaqsil yadahu qabla an yudkhilahaa fii waduu'ihi ayuu ahaa waay marka labadaa masale aynu sheegnayba waxaad mooddaa inay daahir tahay sidaa jumhuurka ah wallahu aclam wa can laqiid ibni sabiirata radia allahu canhu sideedaba waxaan idiin sheegaya waan baraarujinaya masale ahlulcilmiga qaarna ay aada u baraarujiyaan marka lagu idhaa rasuulku sidaasuu faray sala allahu calayhi wasalam ama sidaasuu samayn jiray ma waxaad baadhaysaa in arrintaasi ay waajib tahay mise inay sunno tahay mise waad ku camal falaysa yah mar haddii rasuulku sala allahu calayhi wasalama si ku faro ama lagu idhaa rasuulka arrintaasi way ka sugan tahay inaad ku camalfasho ayaad u degdegaysa ama sunno ahaato ama waajib ha ahaato cilmi ahaan haddii aad usii eegto sidaa dee ahlucilmigu ay u kala dhigdhigayaan dee basi ma laha laakiin inaad tidhahdo horta bal waxaan eegayaa inay sunno tahay iyo inay waajib tahay hadday sunno noqotona dee waan iskaga tegaya ilan ka tegisteeda ku dambaabi maaye hadday waajib noqoto baan ku camal falaya ta noocaas waxa weeye maya wa can laqiida bni sabirata radia allaahu canhu sabira saadkuna wuu kor dhigan yahe baduna way hoos dhigan tahay waxaa kaloo markaa loo dabdiyey ama loo xarakeeyey sabra in la idhaahdo ama sibra la idhaahdo saadka in la hoos dhigo badana la reebo iyo saadku isagoo sidaa u kor dhigan in bada la reebo radia allaahu canhu ee qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asbiq ilwuduu'a asbiq dhammaystira alwuduu'a weysada kaamil yeel wa khallil takhliili bayna alasaabici faraha dhexdooda takhliiliyo sidaa markaa faraha u dhexgelgeli wa baaliq ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane akhrajahu larbacatu afarta ayaa wariyey afarta ayaa wariyey waayahay wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ibnu khusaymana uu saxiixiyey waliabi daawuuda abi daawuud waxa u sugnaaday fii riwaayati riwaayad waxa ugu sugnaaday uu soo arooriyey idaa tawada'ta markaad weysaysanayso famadmid luqluqo famadmid luqluqo xadiidkani ikhwaanii ziyaadadaa waynu u imanay qeybtiisaa hore waa xadiis saxiixa weeyi ahlulcilmi fara badan oo uu ka mid yahay markaa ibnu khusayma ayaana saxiixiyey waay haddaba ziyaadadan ka waran idaa tawada'ta famadmid markaad weysaysanayso waxa weeye luqluqa la yidhi ee luqluqa layna amray waaye ziyaadada noocaasa bacdu ahlilcilmi way saxiixiyeen waxaaba ka mid a alxaafid ibnu xajar sida fatxulbaariga ku sugan uu saxiixinaya kadalika waxaan filayaa alimaamu alalbaaniyu qudhiisu inuu quweynayu saxiixinayo sidaasoy tahay bacdu ahlilcilmi way ka hadleen oo waxay ku sheegeen inay tahay markaa shaadda lafdigaa amarka shaadda inay tahay bay ku sheegeen ziyaadadaasi waxaana yidhaahdeen waxaa la gaar noqday ninka la yidhaahda abu caasim oo addaxaak ibnu makhlad lo odhan jiray waa hiqatun thabtun ha yeeshe eh dadka xadiidka ibnu jurayj ka wariyey ee kale ayaa ziyaadada noocaasa uu kala gaar noqday haddii allaba kuu roon yahay oo iyagu may sheegin waay marka calaa kulli xaal sida daahirka wallaahu aclam markaad hadalka ahlulcilmiga waxooga yaro egeegto inkastoo bacdu ahlilcilmi sida ay u quweeyeen ziyaadada haddana waxaad moodaa inay shaado tahay inay xoog badan tahay baad moodaa waay xadiidkani wuxuu sheegayaa isbaaqulwudu isbaaqulwuduuna macnihiisu wuxuu yahay waa weysadii in la kaamil yeelo weeye waay weysadii waa in la kaamil yeelo xadiid baanay ku soo aroortay isbaaqulwuduuna wuxuu yeelanayaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen qadar waajiba oo waa in markaa intii ay ahayd in la maydho in la maydho oo biyaha iyo maydhiga la wada gaadhsiiyaa waa isbaaq waajiba weeye iyo isbaaq markaa mustaxaba oo waxyaabaha waxa weeyaan aan waajibka ahayn ee mustaxabkaa in lala yimaado weysada sidaa in tusaale ahaan laba jeer laba laba jeer xubnaha la maydho iyo in laga sii badiyo saddex saddex jeer la gaadhsiiyo waa isbaaq markaa mustaxaba weeye waay marka isbaaqa waajibkaa daabitkiisu wuxuu noqonayaa maa laa yatimu lwuduu ila bih waa waxa markaa weysaysigii waajibka ahaa la-aantii aan u suurogelahayn ayaa isbaaq waajiba noqonaya isbaaqa mustaxabka ahina wuxuu noqonayaa maa yatimu lwudu'u biduunih waxa haddii aan lala iman weysada ay dhammaystirmayso isbaaq mustaxabi inuu jirana xadiidta qaar baa laga qaadan karaa xadiidkii saxaabigu uu sheegayay markuu rasuulka sala allahu alay wasalam ka warramayey walam yusbiq lwuduu'a walam yusbiq lwuduu'a weysada markaa isbaaq kuma kulama iman isbaaqa qadcan waxaa lagu xambaaraya uu nafiyayo isbaaqii mustaxabka ahaa soo ma aragti oo weyse markaa khafiifaho laakiin intii waajibka ahayd uu dhammaystiray inbuu rasuulku weysaystay baa macnuu noqonaya sala allahu calayhi wasalam waay wakhallil bayna alasaabic masale labaad oo xadiidku uu sheegayaa waa takhliilu lasaabic weeyi asaabicdaasina sida raajixa asaabicu lyadayn ha asaabicdaa faraha iyo asaabicu rijlayn faraha lugaha labaduba way soo hoosgelayaan oo way koobsanaysa marka asaabicdaa takhliilkeeda waxaa looga jeedaa kuwana in saa laysu dhex geliyo oo waxa weeyaan maaragtay lagu dadaalo biyaha in la wada gaadhsiiyo kuwaa farahana gacanta la dhex gelgeliyo axaadiid kalena way ku soo aroortay takhliilul asaabicaas oo xadiidkan oo keliya maaha oo axaadiid kale ayaa ku soo aroortay sida xadiidka ibnu cabbaas oo kale ee sheegaya idaa tawada'ta fakhallil bayna asaabici yadayka wa rijlayk waaya xadiidkana imaamu lbukhaari waxaa laga soo raray inuu yihi waa xasan xadiid kalena adigu calaa kulli xaal oo shaahid u noqon kartaana way jirtaa ayeeshee takhliilka takhliilu asaabica ah waa maxay xukumkiisu khulaaso ahaan haddii biyuhu ay gaadhaan farayowga cagaha iyo kuwa gacmahaba biduuni takhliil iyadoon takhliilkaa lala iman hadday biyuhu gaadhaan oo biyihii waxa weeye inta lagu shubo dabeetna ay sidaa ku gaadhaan waxba in takhliilkaa lala yimaadaa waajib maaha soo ma aragtid takhliilkaa in lala yimaadaa waajib ma aha haddii laakiin aanay biyuhu gaadhayn biduuni takhliil oo tusaalaan fariibaaba isku dhow waxa weeye dadka qaar baa dee farahoodu ay waaweyn ama aada isugu dhow yihiin waxaba laga baqday haddii aan takhliilkaa la samayn in aanay biyihii gaadhin markaa takhliilkii waa in la sameeyo waajib bay noqonaysa waxay soo gelaysaa min baabi maa laa yutimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wixii waajibku aanu dhammaystirmayn la'aantii waxa weeye isna waa waajib markaa farahan cagaha iyo kuwa gacmahaba dhexdooda dhexdooda inay biyuhu gaadhaan waa waajib dee soo maaha waa xubniha ay waajibkaa in la maydhaa marka haddii lays idhaahdo takhliil la-aan ku gaari maayaan biyihii in takhliilkaa la sameeya waajib bay noqonaysa waayahay xadiidku waxaa kaloo uu ka warramay wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow baa la yidhi soonkaa ku xeel dheerow baa la yidhi istinshaaq ama sandaarsiga inaad sooman tahay mooyaane waay sandaarsiga iyo markaa luqluqashada ahlulcilmiga badidoodu waxay dhaahdaan waa sunna weeyi bacdu ahlilcilmi oo markaa waajib ku xambaarayna way jiraan waana qowl qawiya qowlkaasi oo adiladiisa iska leh waay ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane oo halkaa waxaa ku sugan arrinta loo yaqaano markaa saddu dariica arrinta loo yaqaano ayaa ku sugan oo haddii aada loogu xeel dheeraado sandaarsiga qofka isagoo sooman waxay keeni kartaa biyo inay ku dhaadhacaan waxa weeye hoostiisa ay cunihiisa maraan oo dabeetana sidaa ay caloosha ku galaan oo sidaa soomkii ay ku jebiyaan mar hadday taasi suuro gelayso ayaa waddadaa la xidhay oo la yidhi markaa soomantiin aada ha ugu xeel dheeraanina sandaarsada laakiin aada hee ha ugu xeel dheeraanina baa layidhi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qaacidada fiqiga ah ee muhiimka ah ee la yidhaha daru lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix mafaasida in meesha laga saaro ayaa ka horaysa oo ka mudan in maslaxa la soo jiito sandaarsiga in lagu xeel dheeraado laba maslaxa ku jira sunnadii rasuulka in loo hogaansamo sala allahu calayhi wasalam iyo in sankii lagu soo nadiifiyo waxyaabihii sufurtii iyo boodhkii iyo waxyaabuhu qaata iyo umuurtii noocaha lagu soo nadiifiyo ha yeeshee markii laga baqay ama ay suuragal noqotay mafsadada aynay biyihii hore u socdaan oo dabadeetana ay qofka calooshiisii galaan qofkii soomanaayo sidaa soomka kaga jabo mafsadadaas markii ay suuragal noqotay ayaa la yidhi qofka soomanayaanu isagu ku xeel dheeraanin soo ma aragti marka qaacidadu waxay tahay daru lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix qaala wuxuu yihi wacan cuhmaana cuhmaan waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yukhalilu mid takhliiliya ayuu ahaay oo gacmaha dhex gelgeliya lixyatahu garhkiisa filwuduu'i weysaysiga dhexdiisa yani marka uu weysaysanayo akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wa saxaxahu ibnu khusaymata ibnu khusaymana uu saxiixiyey xadiidkan markaa walaalayaal jamcun min ahli lcilmi ayaa saxiixiyey shawaahid baanu leeyahay sanadkiisa waxaa ku sugan in maaragtay laga hadlay laakiin wuxuu leeyahay xadiidku markaa shawaahid ayuu leeyahay sugan sidaa awgeed baa alxaafid ibnu xajar xadiidkan inay saxiixiyeen ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma oo uu halkan ba inoogu dhigay iyo xaakim uu ka soo raray imlulmulaaqinna isaguna waxa weeye uu taxsiiniyey weliba waxa weeye shawaahid badan oo uu leeyahay buu soo raray oo ilaa laba iyo toban shaahid uu leeyahay buu markaa sheegay marka calaa kulli xaal sida ibnu baasba uu yihi raxmat ullaahi calayhi walxaqu ana axaadiida takhliili yashudu bacduha bacdan watadullu calaa sharciyati takhliili wa annahu sunna yacnii way sugan tahay axaadiidta sheegaysa garhka in la takhliiliyey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu markaasi garhkiisa takhliiliyey masaladaasina garhkii maxaa la samaynayaa garhku had iyo jeer xaggan u badan yahay oo dee wuxuu ku yaalaa badidiisu waxa weeye wejigii la maydhayay waxaa loo kala qaadayaa garhkii laba qaybood sida saxiixa ah garhku hadduu garh yar yahay oo khafiif ah in waxa weeye halkaa uu ku yaallo toos loo maydho oo biyuhu ay gaadhaan haddii allaba kuurno jidhka caadi u gaadhaan oo saani loo gaadhsiiyo ayaa waajiba waayo waa wax yar oo khafiif ah oo timo badan oo ka xanibaayo biyuhu inay jidhka gaadhaan dee kuma yaallo soo ma laakiin garhku haddii uu cufan yahay oo uu garh weyn yahay sidii garhkii rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam marka in halkaa uu ku yaallo jidhka in biyaha la gaadhsiiyaa waajib maaha waxaa lagu kaaftoomayaa un in dushan sare laga maydho sunnana ah waxa weeye takhliilka in la sameeyo ayaa sunno ah oo haddii allaba kuu roeyo gacmaha oo qoyan sida aan loo dhex gelgeliyo oo sida aan loo dhex gelgeliyo si biyihii ay hore ugu socdaan oo xagga hoose ugu durkaan ayaa markaa sunno ah oo aada iyo aada u muhiima waayo waxaa haddaba la isweydiin karaa muxuu yahay garhka weyn iyo garhka yar maxaa lagu kala soocaya ilaa saddex weji baa shaaficiyadu ay ku leeyihiin oo lagu kala soocayo qaar caadaday u celiyaan oo caada ahaan garhka garh weyn loo yaqaanaana waa garh weyn ka mid yar loo yaqaano oo garhceesaanina waxa weeye waa garh yar magarat bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maye garhka qofku markuu saa ku eego hoostiisa jidhkii laga arkayaa dee waa garh yar buu noqonaya laakiin garhka jidhkii qarinaya ee haddii laba kuray waxoogaygaabaa garh weyn noqonaya marka calaa kulli xaal sidaasunbaa la samayno hadduu yaryahina sidaasaa loo wada maydho hadduu badan yahayna sidaasaa waxa weeye loo takhliilin doonaa takhliilkaa garhkuna waajib ma aha waay qaala wacan cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama uutiya waxaa loo keenay bihuluthay muddin dhaglay saddex daloolow laba ahaan laba dalool ahaan baa loo keenay oo biyo ah fa jacala wuxuu dabadeeta gudagelayay sharaca yadluku inuu markaa ku duugo diraacayhi labadiisa suxul inuu biyaha sidaa ugu duugo ayuu rasuulku gudagelay sala allahu calayhi wasalam akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray wa saxaxahu ibnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey xadiidkan haddii aynu ka horayno xagga takhriijkiisa xadiidku waa xadiis saxiixa weeye xadiis saxiixa weeye xoogay saxaabigiisa ayaa maaragtay ruwaaddu ay laba u kala tiirisay oo marna umu cimaara bintu kacab baa loo tiiriyey marna cabdilaahi bnu zayd baa waxa weeye loo tiiriyey raawigu inuu marna marna kan u tiiriyey marna kan u tiiriyey ayaa soo aroortay raawiga xadiidka markaa warinaya waaya waa cabaad ibnu tamiim lo odhan jiray marna inuu ka wariyo can jaddatihi ummi cimaara binti kacab ayaa soo aroortay marna uu ka wariyey saxaabigan waxa weeyaan maaragtay can camihi cabdillahi bni zayd radia allahu canhu waay marka bacdu ahlilcilmina labada riwaayadood mid ka mid ay rajaxaan bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen labaduba waa saxiix labada dariiqba oo inuu saxaabigan ka maqlay iyo inuu kan kale ka maqlay labadaba waxa weeye waa lagu xambaarayaa calaa kulli xaal xadiidku waa xadiis saxiixa weeye yadlukuna dalkiga waxa loo yaqaano waa min adalki waa min dalaka dalaka yadluku ka nasara yansuru macnaheeduna waa imraaru lyadi alqaasilati cala alcudwi lmaqsuuli maca almaa xubinta la maydhayo waa in gacanta sidaa loo mariyo oo markaa biyaha sidaa loogu maydho saa loo marmariyo xubinta la weyseynaye la maydhayo biyaha weeye xadiidku waxa weeye wuxuu markaa daliilu yahay mashruuciyatu dalki xubnaha marka la maydhaayo in sidaa biyaha waxa weeye loo marmariyo ha yeeshee marmarintaasi waxa weeye waa mid markaa sunno ah oo waajib ma aha waana sida akharu ahlilcilmi ay qabaan waayo waajibku waa in biyihii lagu waxa weeye lagu sii daayo biyaha ay meesha ku socdaan ee biyuhu gaadhaan ayuunbaa waajiba ee in la sii marmariyo biya saa loo sii marmariyaa waa qadar waajibka saa'idka ah oo waxa weye mustaxab ay noqonaysa waana sida akharu ahlilcilmi ay mareen waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama hulutheyn muddin mud hulutheynkii inuu ku weysaystay mudka waxaa la yidhaahdaa labadaa gacmood oo sidaa laysugu qabtay ayaa la yidhaahdaa markaa mudkaa oo biyo ah ama wax la miisaana saddex marka loo qaybiyo laba ahaan inuu rasuulku ku weysaystay sala allahu calayhi wasalam baa soo aroortay oo xadiidkani uu sheegayay waxaana ahlulcilmigu tilmaamayaan waa waxa ugu yar ee sugnaaday ee rasuulku ku weysaystay macnii qadarka biyaha ah ugu yaree rasuulku ku weysaystay waa intaa xaadiista kale waxay sheegaysaa mud ayaa xaadiista qaarkood sheegayaan waxa weeyaan maaragtay marka waa qadarka ugu yaree soo arooray halkaa kolkaa waxaa laga qaadanaya iyadoo weysadii la taam yeelayo in haddana biyaha aada loo tashiilo aada loo ilaaliyo xadiidkii horena waynagii ku soo marray qofka intaa ka siyaadiya ama ka nuqsaamiya xumaan buu sameeyiyo dulmi soo ma aragtid marka biyaha waa inaan lagu israafin lagu weysaysanayo diintuna itibaac bay ku dhisan tahay arrintaana imaka runta aynu isu sheegnay halis baynugu jira soo maa waxaana taa kalifaya qasabadahan sidaa loo furayo saa biyaha usii daynaya ayaa kalifaya oo mudkii iyo laba mudba wuxuu kaga baxaya daqiiqad marka saad u furtaa iyo saa biyuu uga bataacaya marka waa in lagu dadaalo in biyaha la tashiisho waa in aad iyo aad loogu dadaalo israafka la yska ilaaliyo waay xataa haddaad biyo badan haysato oo meelaan biyaba laga warwara inaad joogto halkan miyaa biyo laga warwaraa ya waxaa looga warwari waaya ya biyaha waxa weeye inta badan dadka lacag baa loogu keenaa magaalada badideedu booyad bay ku cabtaa soo maaha weliba halka biyaha laga soo qaadaana inooma dhowaa waxaad aragtoo dadaana ku nool soo maaha waxaad aragtoo biyaabaa looga baahanya marka inagu hadda waabaynu ka warwarsanay xataa haddaad badda dhinac joogto ama webiga oo meelaan biyaba laga warwarsana inaad joogto waa in waxa weeyaan israafka la yska ilaaliyo iyadoo waxa weeye sharciga la raacayo waxaana ahlulcilmiga qaarkood ku talinayaan waxaba fiican si israafkaa la ysaga ilaaliyo marka horeba inaad weysada ku shubato biyaha weyse yaroo dabeetana aad taa ku tashiilato ood sunnada ku dabaqdo ayaa waxa weeye fiican waa tahay hase yeeshee ahlulcilmigu waxay leeyihiin qadar go-an ma laha biyaha waxa weeye lagu maydhanayo kuwa lagu weysaysanaya qadar go-an oo la odhanayo qofku intaasun ha isticmaalo ma laha soo ma aragtid ee wuxunbaa muhiima qofku inuu dee waxa weeyaan weysadii iyo maydigiina dhammaystiro uu la yimaado sidaasoo kale israafkana uu iska ilaaliyo ayuunbaa muhiim soo ma aragtaan hase yeeshee qadar waxa weeye go-an oo la odhanayo intaa ha lagu joojiyo ma lahan wacan cabdilaahi bni zaydin radia allahu canhu anahu saxaabigaasi ra-a wuxuu arkay anabiya buu arkay sala allahu alayhi wasalama yaahudu xaalu u qaadanayo liudunayhi labadiisa dhagood maan biyo biyahaasoo khilaafalmaai biyihii ka duwan ama aan ahayn aladii biyahaasoo akhada lira'si madaxiisa uu qaatay nusqadaha qaar waxay qorayaan hayra almaai aladii akhada lira'sihi soo maah qaarkiin inuu hayradaa u qoraya laga yaabo akhrajahu lbayhaqiyu bayhaqi baa soo saaray wa huwa xadiidkani cinda muslimin ay kaa-inun wuxuu ku sugan yahay cinda muslimin muslim agtiisa muslim baa ka soo saaray min hada lweji wejigan bilafdi isagoo a lafdigi ah wa masaxa wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisa ayuu rasuulku masaxay bimaa-in biyaanu ku masaxay biyahaasoo hayri fadli yadayhi labadiisa gacmood waxa weeye biyihii ka hadhay aan ahayn wahwa lafdigan muslimna huwa almaxfuudu ka la xifdiyey ee sugan weeye waay xadiidkan ikhwaani lafdigaa hore bayhaqi intuu sheegay xaafidku ayuu lafdigan dambe imaamu muslimna ka dambeysiiyey waayah lafdigaa dambe imaamu muslimna wuu ka dambeysiiyey weliba wuxuu ishaaray lafdigaa hore inuu shaad yahay buu ishaaray oo markuu leeyahay wahuwa lmaxfuudu kan dambaa maxfuuda muqaabilkiisu shaad buu noqonaya muqaabilkiisu shaad buu noqonaya lafdigaa hore waa shaade kan dambaa saxa baa macnuhu noqonaya sidaasoo kale waxaa isaguna ishaaray alimaamu lbayhaqiyu raximahu llah oo intuu soo arooriyey lafdigaa hore oo waxa weeye kan dambena markaa uu soo arooriyey baa wuxuu odhanaya wahada asaxu min aladii qablah lafdigan dambe waa lafdigan muslimna uu kusoo saaree ayaa ka asaxsan buu odhanaya kaa ka horeeya marka labada lafdi horta maxay ku kala duwan yihiin labada lafdi lafdiga hore wuxuu sheegayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama dhagaha ayuu masaxay dhagaha markii uu masaxayeyna wuxuu usoo qaatay biyo cusub biyo cusub oo kuwii maaragtay ka hadhay masixistii madaxa aan ahayn ayuu usoo qaataybaa xadiidka hore uu sheegaya xadiidka dambana wuxuu sheegayaa maya ee waxa rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu masaxay ee uu ku masaxay biyo waxa weeyaan maaragtay cusub ama biyo aan ahayn kuwii markii hore gacanta ka soo hadhay maaha dhagaha waa madaxa madaxa ayaa markii uu waxa weeye gacmaha maydhay ee uu dabadeetana madaxa haddii alaba kuu roy masaxayey ayaa madaxiisuu masaxay madaxana biyo cusub buu ku masaxay oo aan ahayn biyihii uu ku maydhaaye gacmahee gacmaha kasii qoyana aan ahayn soo ma aragtaan lafdiga muslim markaas saasuu sheegaya lafdigaa horena muxuu sheegayaa markuu dhagaha rasuulku marayay sala allahu alay wasalam ayaa biyo cusub uu u qaaday oo uu dhegihii ku masaxay way kala duwan yihiin lafdigaa dambe ayaana waxa weeye saxiix ah sidaa awgeed baa fiqiga xadiidka haddii aynu u baydhno bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin haddii alaba kuu roonye dhagaa marka la masaxayo waa in biyo cusub loo qaato iyagoo xadiidkaa hore qabsaday bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maye biyo cusub loo qaadi maaye dhagaha eh biyihii madaxa lagu masaxayey ee gacanta kasii qoyanaa unbaa dhagaana lagu masaxaya sidaasaana saxiixa sababtuna waxay tahay xadiidka qeybtiisa hore inuu shaad yahay baynu tilmaannay shaadkuna waa min qismi daciif qeybta daciifka ee marduudka ah buu ka mid yahay marka xadiidka qeybtiisa hore ma asixin waxaanay bacdu ahlilcilmi tilmaameen rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama inaanay ka asixin dhagaha markuu masaxayo biyo cusub inuu u qaadi jiray ahlulcilmiga sidaa tilmaamayna waxaa ka mida ibnulqayim raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo ka mida markaa ibnulmundir qudhiisu uu tilmaamay waayah waa garanay hase yeeshee ibnu cumar oo kale waxaa la idhahdaa waxaa ka asaxday dhagaha inuu biyo cusub u qaadi jiray baa ka asaxday markaa masaladaas sida raajixa ah dhagaha biyo cusub loo qaadi maayoe biyihii madaxa lagu masaxayey qoyaankii ka soo hadhunbaa iyagana lagu masaxay madaxa ka waran isaga madaxa isagana ma biyihii qoyaankii ka soo hadhay gacmuhunbaa lagu masaxayaa ise biyo cusub baa loo qaadayaa sida saxiixa ah madaxa ee axaadiis fara badani ay tilmaamayso biyo cusub baa madaxa loo qaadaya isaga lagu masaxaya soo ma aragti oo qoyaankii ka soo hadhay gacmaha lagu masixi maayo inkastoo bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen mayo qoyaankaasunbaa isba lagu sii masaxaya haddana sida saxiixa ah xadiid badani ay tilmaamayso rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalama uu samayn jiray ee maaragtay biyo cusub baa isaga loo soo qaadayo waana sida riwaayadda muslimku ay sheegaysa ee dambe sidee biyo cusub loogu qaadaya markaa madaxa masaxaysaan maxaa samaysaan ya waa intaa gacmaha biyaha ku shubtaan baa dabeetana iyagoo biyuhu saasa madaxa saartaan saasaa tidhaahdaan oo ugu sii daysaan mise weji kalaa ku sugan ya waan garta inta biyaha midigta sidaa loogu shubo oo ta kalena loo geeyo ayaa biyihii sidaa looga daadiyaa kolkaasaa dabadeetana qoyaankii sidaa loogu masaxa adigu markaa arrinta caynkaasina way iska sugan tahay insha allah axaadiid maaragtay laysu geeyey ayaa suurada aynu samaynana sheegaysaa minxatulcallaamkana dhowr kayfiyadood ayuu ku sheegayaa markaa kayfiyada wuxuu odhanayaa labada xadiid ayaa midba dhan daliil ugu yahay marka waa arrin waxa weeyaan maaragtay bannaan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay yaquulu xaala kownihi qaa'ilan xaaluu leeyahay ina ummatii ummadayda yaatuuna way imanayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamay ummadaydu way imanayaan guran xaalaa yihiin kuwo wejiya gar cadcad oo muxajaliina haddii laba kuu roon yahay qoobab cadcad oo caga cadcad min ahari lwuduui ay min ajli ahari alwuduu raadkii weysada daraaddii oo mintu waa sababiya wey faman istataaca axadka awoodo minkum idinka xaaluu idinka mid yahay an yutila inuu dheereeyo guratahu weji cadaantiisu falyafcal ha sameeyo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walafdu lafdiganina limuslimin muslim buu u sugnaaday lafdiga bukhaari wuxuu ahaa ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliina saas oo kale waayah xadiidkani ikhwaanii waa xadiidkaa mutafaqa ah waxaan u sheegayaa fadiilatu lwuduu'i wa hawaabih wa hawaabuh wuxuu caddaynayaa waysada fadligeeda iyo hawaabka weyn ee lagu helayo hawaabka weyn ee lagu helayaana waa in markaa maalinka qiyaame dadka xubnihii ay waysada marin jireen ay nuurayaan oo ay iftiimayaan ta noocaasina waa fadli aada iyo aada u weyn weeye arrintaasina sidaa xadiid kaleba ay sheegaysa ama xadiidkan qudhiisa laga qaadanaya ina ummatii baa ilan rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalame waxay khaas ku tahay ummadda nebi maxamed bay gaar ku tahay waxaan uu tilmaamaya inay tahay calaamaddaasi calaamadda ummaddiisa uu ku garanaayo ee dadka kale waxa weeye uu kaga soo soocanayo waay xadiid kalena wuxuu sheegayaa tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu lwuduu qofka mu'minkaa quruxdu waxay ka gaadhaysaa maalinka qiyaame iyo waxyaabaha markaa loogu labisaayo alka weysadu ay waxa weeye gaadho waayahay marka xadiidkani fadligaa weyn buu sheegayaa weysaduna fadaa'il badan bay leedahay dunuubta in lagu tirtiro ayaa ka mida fadaa'isheeda gurada waxaa loo yaqaano waa wejiyada iyo farduhu kolkaa ay cad yihiin baa laydhaa taxjiilkuna isaguna waa qoobabka iyo farduhu markaa cadcad yihiin weeye marka quran muxajaliina iyagoo wejiyadii iyo adimadii ay markaa maydhi jireenba iftiimaya ayaa la soo saaraya weeye iftiinkaasina ku koobnaan maayo xubnaha weysada eh waxa weeye uu wada gaadhayaa dadka mu'miniinta ahluljannaha ah waayo ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay inay ilaahay ka baryayaan weysada qudheeda inuu u dhammaystiro waxay ku ducaysanayaan rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lana inaka calaa kulli shayin qadiir waay marka mar haddii ay ka baryayaan ilaahay nuurkaa inuu dhammaystiro ilaahayna jala wacalaa waa u dhammaystiraya weeye waay weysada in had iyo jeer lagu dadaalo kolkaas iyo fadligeeduu tilmaamaya waxaynu baraarujinaynaa oo keliya xadiidka qeybtiisaa dambe faman istataaca minkum an yutiila quratahu falyafcal sida akharu ahlilcilmi ay mareen qeybtaa dambe waa mudraj mudraj waxaa looga jeedaa waa qeyb hadalkii rasuulka aan ka mid ahayn sala allahu calayhi wasalama oo xadiidka la dhex geliyey oo ruwaadda qaar markaa khata'an iyo ismoodsiis dartii ay waxa weeye u dhexgeliyeen waaya waana min kalaami abi hurayra bay yidhaahdeen ahlulcilmigu taana waxaa inoo caddaynaya xadiidkan abi hurayra oo keliya muu warina saxaabo badan baa iyaguna wariyey saxaabadaasi may sheegin lafdigaa dambe ee faman istataaca minkum an yutiila quratahu falyafcal sidaasoo kale abi hurayre qudhiisa ruwaad badan baa xadiidka ka warisay alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa toban raawi baa ka wariyey aynu nidhaahne ruwaad badan baa ka warisay buu tilmaamaya waxa sheegay unbuu leeyahay ziyaadada nucaym almujmir caalimkii la odhan jiray ayuunbaa ziyaadadaa sheegay oo xadiidka ku daray ruwaadda kale abu hurayre ka wariyey oo dhami kumay darin ma garata nucaym almujmir kaa ziyaadiyey qudhiisana waxaa ka soo aroortay sida imaamu axmed wariyey mararka qaar inuu ka shakiyey ziyaadada noocaas ha ayaa ka soo aroortay oo wuxuu uhi laa adri qowlahu faman istaطaaca an yudiila gurnatahu falyafcal min qowli rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam aw min qowli abi hurayra ma garanaya buu ihi mararka qaar mararka qaarna hadalka rasuulka inay tahay sidaasuu sheegay waay dariiq kalena way kaga soo arortay abi hurayra oo xaafidku isagu aanu sheegin laakiin dariiqaasina waa markaa daciif kacb almadani nin la yidhaahda abi hurayre ka warinaya waana markaa majhuul weeye layth ibn abi sulaym baana ku jira sanadkiisa waa daciif marka calaa kulli xaal sidaa ayma fara badane ay baraarujiyeen saxiixana intaasi hadalkii rasuulka ka mid maaha ee waa abi hurayre hadalkiisii weeye waa hadalkii abi hurayra abi hurayrena waxaa ka soo aroortay inuu aada u dheerayn jiray waxa weeye weysada oo uu ku xeel dheeraan jiray weysada markaa uu ku xeel dheeraan jiray ha yeeshee sida saxiixa ah waxaa lagu gaabsanaya anu intii rasuulka ka soo aroortay sala allahu aleyh wasalam oo xubnaha halkii weysada rasuulku ku joojin jiray ayuunbaa lagu joojinayaayo dee waa diin oo itibaac bay u baahan tahay marka intii rasuulka ka sugnaatay sala allahu alayhi wasalam uun in lagu joojiyo oon waxba maaragtay ijtihaad lagu camal falin ayaa wanaagsan sidaasaana waxa weeye bacdu ahlilcilmi ay u baraarujiyeen masaladaana waxoogay waxaan filayaa cumdaha inaynu ku yar faahfaahinay qaala wuxuu ihi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu ahaa yucjibuhu miduu cajabgeliya ayuu ahaa oo macnii ka hela macnii uu jecel yahay weeye oo sida lafdiga muslim ku soo aroortay yuxibu atayamuna midigaysiguu jecelaa fii tanaculihi kabagashigiisa iyo wa tarajulihi feedhashadiisa iyo wa tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa iyo wa fii shaanihi kullihi arrinkiisa oo dhan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani walaalayaal waxaa laga qaadanaya waa xadiidu caaisha rasuulku sala allahu alayhi wasalama midigaysiga inuu jeclaa arrimihiisoo dhan sha'niyadaas soo gelayana waxaa ka mida kuwaa xadiidkuba caddeeyey duhuurkii oo weysada iyo haddii allaba kuurooy maydhashaduba ku jirto kabagashiga iyo feedhashada iyo waxyaabaha markaa la midkaa waaya sidaa awgeed baa baabulwuduu baynu maraynaaye xubnaha marka la weysaynayo waa in maaragtay kuwa midigta la horraysiiyo sidaasaana axaadiidku ku soo aroorta oo labadii gacmood waa isku xubina marka la maydhaayo midigtaa la horraysiinaya labadii lugood marka la maydhaayo ta midigtaa la horraysiinayaa tayamunka noocaasi ayaa lagu dadaalaya xadiidku wuxuu sheegayaa arrinka rasuulka oo dhan sala allahu calayhi wasalam midigaysigu jecla waa caam ha yeeshee waxay idhahdeen ahlucilmigu caamkaasi waa caamun yuraadu bihi lkhusuus waa caam markaa khusuus looga jeeday yidhaahdeen oo khaas looga jeedo oo waxaa looga jeedaa lagu xidhayaa wax kasta oo maxmuud ahoo fiican ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam midigaysiga u jeclaa sidaa awgeed ama cagta midig ha noqoto ama gacanta midige wixii wanaagsan oo dhan midigtaa lagu horraysiinaya masaajidka marka la gelayo midigta ha la horgeliyo marka waxa weeyaan dharkii aad xidhanayso cagta midigta ha la horgeliyo gacanta midigta ha la horgeliyo wixii wanaagsanaay oo dhan midigtaasi ayaa lagu qabanaya laakiin wixii maaragtay ama ku saabsan haddii alaba kuu rooyo tahaarada iyo istijoodka iyo iska siiminta iyo waxyaabaha noocaasa bidixda ayaa hawshaa iska leh taana axaadiid baayna tusaysa aynu ku soo maray riyaadu saalixiinka aynu ku soo maray waxaaba ka mid a xadiidkii caaishae kaanat yadu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam alyumna liuhuurihi wa acaamihi wa kaanat yaduhu lyusra likhalaa'ihi wamaa kaana min adan xadiidkii sheegaayay gacanta rasuulkee midig dahaaro qaadashadiisa iyo haddii alaba kuuro cuntadiisa iyo tasbiixda iyo waxyaabaa noocaasa ayuu ku samayn jiray tasbiixda xadiidka kuma jirteen bidixduna ee haddii alaba kuu roon yahay suuligiisa iyo wixii adane dhib ah waxay maaragtay qurina suulintiisa iyo umuurta noocaasa ayay u sugnayd waaya ahlulcilmiguna way isku waafaqsan yihiin in maaragtay midigaysi lala yimaadaa baabkan marka la joogo gaar ahaan wuduuga inuu yahay mid mustaxab ahoo fiican qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa tawada'tum marka aad weysaysanaysaan fabda-uu ku bilaaba bimayaaminikum midigyadiinna ku bilaaba akhrajahu larbacatu afartaa soo saaray wa saxaaxu ibnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey waay ahlulcilmi kaloo saxiixiyeyna way jiraanoo xadiidku waa xadiis saxiixa weeye ibnu daqiiq alciidna waxaa laga soo raray inuu yidhi jadiirun bian yusaxaxa ibnulmulaqin qudhiisu wuu saxiixiyey nawowi qudhiisu wuu taxsiiniyey markaa xadiidku waa xadiis sugan weeye laakiin lafdigan inoo yaalla ee sidan ah tirmidi iyo nasaa-i may warin ilan afartuu sheekhu u tiiriyey tirmidi iyo nasaa-i may warin ee ahlulcilmigaa kale ayaa haddii allaba kuu roon yahay soo saaray xadiidku markaa wuxuu ku soo arooray lafdiyada qaar waxay sheegayaan bimayaaminukum midigyadiinna ku bilaaba a qaarna waxay sheegayaan biayaaminikum bay sheegayaan ayaaminikum oo lafdiga ibnu khusaymiye axmed iyo wuxuu ahaa idaa labistum wa idaa tawada'tum fabda-uu biayaaminikum ayaaminikum labadubana way sugan yihin oo waa saxiix weeyi oo ayaamin marka la idhaahdo waa jamcu ayman ayman oo la jamciyo weeyi mayaamin marka la idhahdona waa jamcu maymana maymana iyo aymanna waa isla mid oo waa isla halkii soo ma aragtid marka biayaaminikum iyo bimayaaminikum labadaba macnuhu wuxuu noqonayaa in midigyadiina ku bilaaba waa tahay xadiidkana ikhwaani waa xadiid saxiixa waxaanu inoo faa'iideynayaa midigyada in lagu bilaabaa inay tahay mid sunno ah ha arrinta noocaasi ah ayuu xadiidku inoo sheegaya waay qaala wuxuu uhi wacan ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabigeennu tawada'a waa weysaystay oo fa masaxa wuxuu masaxay binaasiyatihi foodiisa ayuu masaxay wa cala alcimaamati cimaamadana uu masaxay iyo walkhufayni labada qofna uu masaxay akhrajahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay xadiidka mawduuciisuna waa baabka inoo soo socday almasxu cala alkhufayni iyo ku saabsan ha yeeshee halkan wuxuu u soo arooriyey baa laga yaabaa alxaafid ibnu xajar masixista rasuulku uu masaxay foodda iyo cimaamadda waayo xadiidka ahlulcilmiga markaa qaba ee in madaxa barhkii la masixi karo oo shaaficiyadu ka mid yihiin waxay u deliishadaan ama ay u qabsadaan inaanay waajib ahayn madaxii in la wada masaxo waayo waxay leeyihiin haddii madaxa in la wada masaxa ay waajib ahaan lahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam naasiyadoo keliya kuma kaaftoomaan inta kalena cumamadda ma masaxeene saani buu wada masixda marka waxaa dhici karta ujeeddada xaafidku inay tahay masaladaa si uu xadiiska uga deliishado inuu halkan maaragtay ku sheegay qaradkana inuu ka leeyahayna waa suuragal weeye waaya ha yeeshee sidaynu xalayba tilmaannay madaxa waa la wada masaxayaa sida saxiixa xadiidkana daliilu noqon maayo in barhkii la masaxo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalama foodoo bannaanayd markuu masaxay intii kalena cumaamadaa saarayd cumaamadiibuu ku masaxay marka xadiidka waxaa laga qaadanay karaa uun haddii madaxa barh mara saaran tahay barhna uu bannaan yahay in barhkaa bannaanna la masaxo barhkaa maradu saarantahayna marada dusha laga masaxo soo ma aragtid laakiin lagama qaadanayo ma tusinaayo inaan madaxa la wada masaxahayn waxaana ahlulcilmigu tilmaameen iyadoo madaxu iska bannaan yahay rasuulka kamay sugnaanin sala allahu calayhi wasalama inuu badhna masaxay badhna aanu masixin haddii allaba kuu roon yahay kamay sugnaanin qaala wa can jaabir ibni cabdilaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabigaasi fii sifati xaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam sifadii xajkii nebiga sala allahu calayhi wasalama waxa uu maaragtay lagaga wariyey qaala inuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ibda-uu ka bilaaba ibda-uu ku bilaaba bimaa bada allahu bihi alla wuxuu ku bilaabay ku bilaaba waa markii waxa weeye la saciyaayey asafa walmarwa dhexdooda ayuu yidhi halka ilaahay kuu ku bilaabay ku bilaaba macnihi safa ka bilaaba sacyiga ina safa walmarwa ilan safa ilaahay horreysiiyey akhrajahu nasaa'iyu nasaa-i baa soo saaray haakadaa sidaa xaalo uu yahay bilafdi lamr lafdi amar uu yahay oo ibda-u ah ku bilaaba wahwaa xadiidkani cinda muslimin muslim agtiisuu ahaaday bilafdi lkhabari lafdi khabar isagoo ah lafdi khabar isagoo ah oo muslim baa saxiixa ku wariyey lafdiga muslimna wuxuu ahaa abda-u bimaa bada'a allaahu bihi ilaahay kuu ku bilaabay oo safa baan ku bilaabayaa isagaan sacyiga ka bilaabaya lafdi kalena waxaa ku soo aroortay oo isna khabarkaasa nabda-u bimaa bada'a allaahu bihi isna wuu sugan yahay marka khabarku abda-u bimaa bada'a allaahu bihi iyo nabda-u bimaa bada'a allaahu bihi labadaba uu usoo arooray waaya ee khabarkaana saxiix ah lafdulkhabrigaasi ku soo aroortay muslimka iyo kayrkii ayaa saxiixa waayo xadiidku waa xadiid keliya arrintuna laba jeer may dhicine mar keliya ayuunbay dhacday oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ee ka soo aroortay markaa suuragal ma aha inuu laba hadal ku kala hadlay markaa rasuulku sala allahu alay wasalam markii la yidhi xaggeynu ka bilaabaynaa nabda-u bimaa abda-u bimaa bada'a allahu bihi uunbuu yidhi sidaa awgeed baa bacdu ahlilcilmi lafdiga amarka waxay ku xukumeen shaadnimo ahlulcilmiga sidaa ku nuuxnuuxsadayna waxaa ka mid ah alimaamu alalbaniyu raxmat ullaahi calayhi sidaa awgeed sida saxiixa ma sugna amarku ma sugna laakiin khabarkaa sugan ayib intaa markaynu garanay xadiidku wuxuu ku soo arooray xaj buu ku soo arooree halkan xaafidku muxuu soo arooriyey oo baabkii wuduuga ayaynu maraynay baabkii waxa weeye wuduuga uu ugu soo arooriyey wuxuu ugu soo arooriyey isagoo eegaya qaacidada muhiimka ah ee ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab mawduuc gaara ama sabab gaaraba xadiidku ha ku yimaadeen laakiin lafdigani waa caam waxaan ka bilaabayaa halkii ilaahay ka bilaabay marka baabka weysada marka la joogo waa in tartiib lala yimaado oo waxa weeye xubnaha la kala tartiibiyo loo kala tartiibiyo sida ilaahay jala wacalaa uu qur-aanka ugu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn sidaa ilaahay u kala horraysiiyo waa in hee loo kala horraysiiyo weeye soo ma aragtid markaa tartiibta caynkaasi ah ee wejiga la horraysiinaya haddana ay ka dambaynayaan dee laba kuu rooye gacmihii ee ka dambaynayaan madaxii la masaxayey ee uu ka dambaynaayo cagii la maydhayey tartiibta noocaasi sida markaa ahlulcilmi badani ay ku tegeen ama jumhuuru ahlilcilmi ay qabaanba waa arrin waxa weeye waajib ah ha arrin waajiba weeye rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalama intii uu weysaysanayey mar qura inuu tartiibta noocaasa khilaafay kamay soo aroorin marka bacdu alfuqahaa oo yidhaahda tartiibta noocaasi waajib maaha qowlkoodu waa qowl daciifa waa laga xoog badan yahay weeye waay ha yeeshee tartiib mustaxabaa jirto tartiibta mustaxabka ahi waa labadan xubnood tusaale ahaan labada gacmood fuqahadu isku hal xubin bay ka soo qaadaan soo maa labadaa gacmood in waxa weeye tamidig la horraysiiyo ta bidixna la dambaysiiyo labada cagoodna tamidig la horraysiiyo ta bidixna la dambaysiiya tartiibta noocaas waa tartiib mustaxab laakiin xubnaha sidan ilaahay qur-aanka ugu sheegay in loo kala horraysiiyaa waa waajib weeye sidaa awgeed ba haddaad kaga bilowdo weysada halkaynu ku dhammayno haddaad kaga soo bilowdo ood cagaa ka soo bilowdo ood sara u soo socoto ya ilaa aad waxa weeye maaragtay wejiga imanayso ta noocaas waxa weeye sax noqon mayso waayo xadiidtii aan islahaa caw akhri mid baa ka hadhay kolle waktigii baa dhacay wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhri dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online